والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله mowduucii horta muhiimaddii ugu weyneed ilaahay baa ku mahadsane culummadii iga horrayday ayaa dawayday low goor waa hubaa qofkii garanaya qaymaha cilmi leeyahay haddii intaas uunta u safro oo shan boqoloo kilomitir u gooyo oo uu soo xambaaro oo uu inta uu caawa halkaas ka baxday soo qaado asagoo dhowr sano ku maqnaa waa hubaa inuu ilaahay u shukri lahaa qofkii cilmiga qaymihiisa garanaya yaa waan hubaa intaas qofkii inta u safro shan boqoloo kilomitir u taga oo haddana laba sano ama saddex sano ku maqnaada ee intii caawa culummadu soo guuriyeen soo hela waa hubaa inuu ilaahay u shukri lahaa laakiin haddii uusan qofku cilmiga qaymihiisa garan ma yaqaano nicmada ilaahay inta ay la eg tahay mawduucii horta mawliid meeshuu ka soo bilowdhay waa ogaanay ilaahay baa ku mahadsan waxaan kaloo ogaanay oo mawliid waxa uu yahay ma bidca mase waa sunna inaan khilaaf ka taagnayn oo culummada yidhaahdeen waa bidca xasana iyo kuwa yidhaahdeen waa bidca madmuumo sayi'aada in kulli culumma isla ogol yihiin inuu bidco yahayna waa ogaan sow ma ah marka labadaas mawduuc saasay ku dawoobeen jawaabihii shubhooyinkana ayadoo qawaacid cilmiya lagu dhisay ayadana waa ka dawowna alxamdulilah keliya marka waxaa ka haray mawduuca bidca xukunkeeda xuu yahay wey intaasaa ka dhimana sooma intaasaan leeyahay anuguna bidca maxaa la yidhaahdaa luqatan abubakar durduushi wuxuu yidhi aslu haadihi اlkelimati min alikhtiraac kelimadan waxaa laga keenay asal ahaan ikhtiraac waa wax qof wax la bilaabo wey wahuwa shayu yuxdau min hayri aslin sab waa shay gadaal laga soo dirisiiyo asal hor maray isagoon lahayn walaa maalin uxtudiya oo aan lahayn miaal looga qiyaastana aan lahayn walaa ulifa miluhu asagoo kalena aan hore loo oqon wa minhu qowluhu tacaala badiicu samaawaati waalard waxaa ka miduu yidhi ilaahay qowlkiisa ilaah yidhi isagoo ilaahay istilmaamaya subxaana wa tacaala badiicu samaawaati waalard ciraryaalka iyo dhulalyaalka waa allihii abuuristooda bilaabay iyadoo wax uu uga qiyaastay oo ka horreeya aysanba jirin waxaa ka mid uhi ilaahay qowlkiisa qul maa kuntu bidcan min arusul nabigeenna suuban sal allahu alay waslam in ilaah ku yidhi waxaad tidhaahdaa ma ihi rususha mid ugu horreeyey oo horteeyaa rusul la soo diray marka bidcadii macnaheedu waxay noqotay shayga ugu horreeya oo markaas la soo jeediyo oo la soo ikhtiraaco oon wax ka horreeya looga qiyaasan markaasuu shiiku wuxuu yidhi wa fii haada ism magacaan waxaa soo gelaya wa fii haada alismi yadkhul waxaa soo gelaya fii maa takhtaricuhu alquluub wa fii maa tandiqu alsina wa fii maa tafcaluhu aljawaarix wax kasta oo quluubtu ay bilowdo ilaa waxyaalo badan oo muctaqadaad ah oo aan jiri jirinaa la bilaabaa iyo waxyaalaha carabyaalku ku hadlaan oon horay u jiri jirin iyo waxyaalaha xibnuhu sameeyaan oon hore u jiri jirin kuwaasoo dhanaa soo gelaya alxawaadi wlbidac safxada afartanaadu hadalkaas ku leeyahy bidcada xagga sharci ahaan baa bidca jiib badan imaamu shaadibi ayaa ictisaamka waxa weeyaan ku xadeeyey baa bidcadu cajiib badan wuxuu yidhi falbidcatu idan cibaaratun can ariiqatin fi diin bidcadii marka waxay tahay waa dariiqa oo diinka ahaatay macnaha qofkii samaynaya diinkii u nisbayna marka halkaas waxaad fahmee wixii gadaal laga keeno oo aan diin loo nisbaynin bidca la dhihma saacad ha ahaadeen rikoor ha ahaadeen telefoon ha ahaadeen halkaasaad uga dawoobe ilaa qofkii si loo iskaga qaso diinkiisii iyo wax aan shaqo kulahayn waa leeya waa kana saacadaha xaa loo sita haddii bidca baatilka marka maba la yidhahda bidca sharciyan marka laga hadlayo waa dariiqo qofkii sheegaya oo samaynaya diinka u nisbayna waa inuu diinka qofka u nisbeeyo mukhtaraca haddana waa inay tahay dariiqadaasu mid la ikhtiraacdo waxa weyn la soo dirisiiyey tudaahi shariica oo qofkii aan diinkii oqon sharcigii u egta xoogaa qofkii shar kaliya samayn ma wax kayruhu ku dhex dardara markaasay sharci u ekaanay ujeeddada loo sameeyaa maxay tahay fiiri bidco yuqsadu bisuluuki calayha almubaalaqatu fi tacbudi lilah ujeeddada laga leeyaho loo samaynaa oo qofka samayna u samaynaa waxay tahay in lagu xeel dheeraado ilaah caabudidda subxaana wa tacaala wuxuuse leeyahay cibaado ilaahay adigu dhawaataad samayd oo wuxuu leeyahay khayr xataa aan dad ka horray samayn aad samayd taasna waxaan uga gudbaynaa bidca inaad ogaato oo taas waxay naga dawayn wax alla waxyaalahaas kaleo adduunyada ku saabsan oo gadaal ummaddu ay horumarkooda iyo ku gaaraan sancadooda inaysan ka mid ahayn bidacda sharciga ah oo laga hadlo oo sharciga looga hadlo oo la leeyahay bidca waa dalaal intaas kadib waxaan rabaa inaan ku xijiyo tashriica waa xaqun lilaahi subxaanahu wa tacaala laa yushaariku axad sharci dejin in wax la sharci la dejiyo oo wax la waajibiyo ama shay la sunneeyo ama wax la xalaaleeyo ama wax la xarimaa waa xaq allah iska leeyahoon axadna lalahayn shaygaana cibaado haddii laga dhigayo oo miaal mawliidkao kale hadda caawa ka hadlaynay haddiiba sharci laga dhigo waa in la yidhaha waa waajib ama la yidhaha waa sunna ya xugun sharcigo kale u qaadan karo haddiiba loo doodayo waa mubaax in la yidhahdo ilaa hadduu karaahiye yahay qof uma doodeeno lama soo taagnaadeen shay karaahiyaan meesha ku haynaa wixii un diina laga dhiga ya bal xataa waa mubaax badanaaba ma joogaan oo waxaaba la jooga shaygan waa shay diinaba oo sunnaaba oo qofka sameeya ajarka ila ilaa sunnada waa shay qofka sameeya ajarka ila qofkii ka tagaan uusan ku dambaabin marka ugu yaraan waxa la wada waa sunna soomaa yaa marka sharci dejinta iskala walaalaya allah rabb alcaalamiin qof la wadaagsanaan ma jiro kono ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين آيضات حافظ بن كثير مركو فسيريه دور قول سو غوري قول كمجاهد كمدها وحو يري طريق الحق على الله جدك إلهي حقا أي إلهي أمد جارسية قفك هدو إلهي عابده يو وحا إلهي في الذي سجارسي كرا وجدك حقا هدو جدك لقاد إلهي كجاري مر الذي عبد الله بن عباس وحو كسو غوري وعلى الله قصد السبيل يقول تعالى وعلى الله البيان alla korkiisoo kaliya ayaa cadayntu ahaa shayga in la cadeeyo oo la yidhaha kanu waa xaq kanu waa baatil waajib iyo sunno alle korkiisoo kaliya ahaatee axad kaloo lalo ma jiro macnaha mujaahid ayuu aad u sii rajaxay oo wuxuu yidhi xagga siyaaqa marka la fiiriyo qowlkaas mujaahidaa sii xoog badan sababtoo ah wuxuu yidhi ilaah wuxuu sheegay duruq kale inay jirto oo tuslaku ilayh oo ilaahay loo qaado oo la leeyahay alla lagu caabudaa falaysa yasilu ilayhi minhaa ilaa ariiqu lxaq halka jid oo xaqaa jidaan ahaynuna ilaahay gaarsiimayo ummadda waa midkay midkaas ma midka alla jideeya ma midka dambeeya markaasuu yidhi wahiya ariiqu latii sharacahaa waa waddadii asagu uu jideeyey wa radiyahaa oo uu raadiga ka noqday wamaa caddaahaa masduudda wixii ka soo haray waa la xihay albaab kastoo ka soo haray waa xihan yahay qofku alla inuu ku caabudo lama ogola wlacmaalu fiiha marduuda acmaashii lagu sameeyana waa marduudo ilaahay agtiisa laga aqbali ma ma laga aqbalayo sidaas daraaddeed inay sidaas macnuhu yahay waxaa kutusaayuu yidhi walihaadaa qaala minhaa jaa'irun duruqdii ilaahay lagu caabudayo waxaa ku jira qaar leexsan oon ilaahay ku gaarsiinayn waa kuwa aan ilaahay jiray ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi inna calaynaa lalhudaa annaga dusheennaoo keliyahay ahaatay hidaayadu hidaayada aayaddaas lagu sheegaana waa hidaayatu dalaala walbayaan xaqa caddayntiisa aniga korkaygaoo keliyuu aaday labada aayadoodba xasrigaa ku jira labada aayadoodba wa calallaahi qasdu sabiil iyo inna calaynaa lalhudaa labadaba xasrigaa ku jira oo labadaas aayadoodba ay caddaynayaan alle keligiis inuu leeyahay inuu dariiqa rilladiisa lagu gaara caddeeyo iyo dariiqa lagu lumayo labadaba xaafid ibnu kaiir aayaddaas markuu fasiraya wuxuu yidhi qaala qataada nubayilun xalaala wlxaraama annagaa xaqa iyo xalaasha kala caddaynayno xaaraamta iyo xalaasha annagaa kala caddaynayno alla leeyahy subxaana wa tacaala qof kale ilahay uma xil saaro subxaana wa tacaala wa qaala khayruhu uu yidhi xaafid ibnu kaiir a'immo kale waxay yidhaahdeen man salaka dariiqa alhudaa wasala ila allah waa qowlkii hore mujaahid oo aayaddii horeto suuratu naxli wajacala ka qowlihi wacala allaahi qasdu sabiil ayaa culummo kale kala mid dhigeen wacala allaahi qasdu sabiil oo waa maxay qofkii ilaahay ku caabudaa diinkii uu jireeyey qofkaasu rillada alluu gaaraya qofkii dariiqo kale ku caabudaana ilahay rilladiisa ku gaari maayo ku gaari mayo ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diinan ilaahi weynaa subxaana wa tacala wuxuu leeyahay maanta ayaan diinkiinni idin dhammaystiray waa sanadii tobnaad ee hijriyada xajatulwadaac maalintuna waa maalintii carafa galabtii maalinkaasa ilaahay aayaddaa soo deji oo ilaah uu leeyahay subxaana wa tacaala waan idin kaamil yeelay diinkaygii waana nicmadayniiyo dushiinaan ku dhammaystiray islaamkaasaanana diin ahaan raalli idinkaga ah imaamu maalik wuxuu yidhi man ibtadaca filislaami bidcatan yaraahaa xasana qofkii marka islaamka ilaa mas'aladii dhammaa oo laysku haystay maxay ahayd mawliidku bidco weeye laakiin waa bidca xasana ma bidco weeye laakiin waa bidca madmuuma soo maahan intaas kaliya ya dhegayso marka wuxuu yidhi man ibtadaca filislaami bidca qofkii islaamka bidco ku soo dirisiiya yaraahaa xasana una arkaya inay bidco xasanaad tahay oo ilaahay macnaha lagu garaya riladiisa faqad zacama ana muxamadan khana risaala waa qof ku andacooday in nebi moxamed sal allahu calay wasalam risaaladii alla u soo dhiibay uu kala khiyaanay oo uusan ummadda soo wada gaarsiin sababtu waa maxe lianna allaha yaquulu alyawma akmaltu lakum diinakum ilaahi weynaa wuxuu leeyahay diinkii waan kaamil yeelay haddii alla yidhi diinkii waan kaamil yeelay adna aad tidhaahdo shay aan nabigii laga soo gaarin diinku ka mid yahay macnaheeda waxa weyaan diinka alla kaamil yeelay nabigu nama soo wada gaarsiin sal allahu calay wasalam ya kelimaddaas kelimad ka shar badan ma jirta nabigiyaa na khiyaanay ilaa qofka laba maada mid waa inuu yidhahdaa kelimadan alle miyuu ku dhaca inuu yidhaahdo alla beenuu sheegay miyuu dhihi kara qof muslima haye ma dhihi karo waa inuu yidhaha diinku kaamil aha maalintaas oo hadda waa yahay ma wuxuu dhihi karaa dhanka kale u carara maxaa ka xiga ma wuxuu dhihi karaa diinkii kaamilkaa nabigu nama soo gaarsin qof muslima marka yaa dhanka kalena meel loo cararaa ma jirto keliya islaamnima waxay ku kooban tahay inaad tiraa allana waa kaamil yeelay nabiguna una soo wada gaarsiiye sal allahu alay slam diinkuna sidaasuu ku kaamil noqdo intaas keliya ad ku badbaadi kartaa intaasaad ku badbaadi kartaa markaasuu yidhi nebi maxamedaa risaalada khiyaanay waa qof yidhahdo sababtoo alle wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum haddaba wuxuu yidhi marka shiikhu fiiri wuxuu yidhi famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyowma diinan qofkii wuxuu yidhi shaygii maalinkaas aayaddaasu soo degtay aan diin ahayn maanta diin ma noqon karo hadalkaas waxaan ka soo guriya alictisaam juska koobaad safxada afartan iyo sagaal xaafid ibnu kaiir aayadda markuu fasiraya wuxuu yidhi haadihi akbaru nicam illaahi tacaala calaa haadihi اlumma aayaddan waxay ka mid tahay ilaahay nicmooyinka uu ummaddan ku nimcaysta kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay xayu akmala lahum tacaala diinahum meel uu ilaahay u dhammaystiray ummaddan diinkoodii falaa yaxtaajuuna ilaa diinin hayri diin aan kaas ahayn uma baahna qof muslima uma baahna diinkii waaliga waagaas joogay oo kaamilka ahaa oo alla dhammaystiray diin ahayn uma baahna walaa ilaa nabiyin hayri nabi dambe oo diin jideeye alle lagu caabudana uma baahna markaasuu wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh walihaada jacalahu allahu tacaala khaatama alambiya sidaas daraaddeeda nebi maxameda ilahay nabiyaalka ku soo qatimay maa ilaa nabi maxaa loo soo diray kitaabna loo soo dejiyey hadday ummaddu caqligooda ku garan karaan waxa ilaah jecel yahoo raalliga ka yahoo cibaadada ah oy caqli ku samayn karaan waxa ilaah nacab yahayna ay caqliga ku garan karaan oy saas uga tegi karaan nabi iyo kitaabna looma bahdeen yaa walaalayaal kitaabka ujeeddada loo soo dejiyey nabigana ee loo soo diray waxay tahay inaan caqligaanu dadka ugu filnayn waxa ilaah jecel yahay inay inta ku gartaan ku sameeyaan waxa ilaah necab yahay inta ku gartaanna ay uga tagaan inaan caqliga keligiis ku filnayn nabigaba sidaasaa loo soo diray marka maadaama diinka alla dhammaystiray nabi dambe sidaasaan loo soo dirayno ilaahay nabi maxamed uga dhigay sal allahu alay slam khaatimulambiya oo jin iyo insiba ugu soo diray markaasuu yidhi falaa xalaala ilaa maa axallahu xalaal ma jirto ilaa wixii alla xalaalayay maahane walaa xaraama ilaa maa xarama xalaalna ma jirto ilaa wixii alla xarimay maahane ilaa isagaa sharci dejinta iskale walaa diina ilaa maa sharac diinna ma jiro ilaa wixii ilaahay jiday maahane wax kale oo ka soo haray wax diina ma noqon karaan hadalkaas aayadda markuu fasiray tafsiiru qur'aan alcadiimka juska labaad safxada toban iyo sagaal ayuu ku leeyahy nabigeenna suuban sal allahu alay slam wuxuu leeyahy inahu lam yakun nabiyun qablii ilaa kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamuhu lah nebi aniga iga horreeyey ma jiro ilaa waajib waxaa ku ahaa ummaddiisa inuu tuso waxa uu og yahay khayrkooda wax kasta uu og yahay khayrkooda marka wax kasta oo kayr ah oo nabi maxamed loo soo dhiibay sal allahu alay slam oo uu ogaa waajibay ku ahayd waana gutay markhaati ummaddana waa weyddiiyey alaa hal balaqtu war maydi soo gaarsiiyun waaba weyddiiyey markaas idhahdaa nacam allahuma fashhad ilahayna markhaati uga dhig nabigu waa soo wada gaarsiiye salawatullah wax kastuu khayru ogaa marka mawliidka laba maadda waxba kama dhexeeyaan walaalayaal inuu khayr yahay iyo inuusan khayr ahayn hadduu khayr yahay nabigaad ummadda soo gaarsiin laha haddaan ogaanay inuan nabigii soo gaarsiin ummadda oo ayaga dhigaya iyo annaguba aan isku waafaqsannahay halkaas waxaa ku caddaatay inuusan khayr walaalayaal ahayn marka ya sidoo kale waxa waajib ku ahaa ummaddiisa in uga digo wax kastoo shara uu og yahay waa xadiid saxiix muslimka raqamka kun sideed boqol afartan iyo sideed afartan iyo afar afartan iyo afar sidoo kale nabigeena suuban sal lahu ala sl wuxuu yidhi maa taraktu shayan fiiriya diinkii kaamilka ahaa oo alla soo dejiyey inuu soo wada gaarsiiyey ummadduu caddaynay markaasuu yidhi maa taraktu shayan mimaa amarakum allaahu bihi ilaa waqad amartukum ma jiro shay kama aanan tegin hal shay oo wixii alla inin amray ka mid ah ilaa waa inin amray hal shay kama tegin marka mawliidkii waan isku wada waafaqsannaha inaan nabigu dhihin war mawliid hala samay bisha soo maa marka waxaa caddaatay inaan ilaahayna amrin nabiguna na soo gaarsiin sal allahu alayh wasalam nabiguna uusan na soo gaarsiin sal ilaa wax kastoon ilaahayna amray nabigu waa na soo gaarsiin ilaahay waa wax kastuu amray nabigu waa na soo gaarsiin sal allahu alayh wasalam walaa shayan mima nahaakum canhu ilaa waqad nahaytukum canhu shay kasta oo ilahay idinka reebayna waan idinka reeba yidhi nabiga sal allahu alayh wasalam imaamu shaafici ayaa risaalada ku soo arooriyey xadiidkaas waxa weyaan raqamka siddeean iyo toddoba ilaa sagaashan iyo saddex nabigeenna suuban sal allahu alay slam wuxuu yidhi xadiidkaas xadiid kale maa baqiya shayun xadiidkan riwaayadiisa ka mida maa baqiya shayun yuqaribu min aljanna wayubaacidu can innaar ilaa waqad buyina la sideedaba wax alla waxa diinku wuxuu ka kooban yahay wax qofku uu naarta inuu uga fogaado iyo inuu jannada ugu dhowaado waxa dhan oo diinka dhan waa saas inuu jannadana ugu dhowaado naartana uga dheeraado wax shay kasta oo janno qofka u dhoweeya ama naar ka dheereeya ma jiro ilaa waqad buyina lakum waa idin la caddeey saasuu leeyay nabiga sal allahu alay wasalam marka mawliidkana nabigu kuma jirin wixii uu yidhi ha la sameeyo marka waxaa xaqiiqaha samayntiisa naartana walaalyaalo looga dheeraan maa jannadana lagu geli maa waa haddii la sameeyaan sheega laakiin haddii laga tago jannadana waa lagu gelaa ka tegiddaas naartana waa looga dheeraana ilaa nabigiiyaa ka tegey raaciddaas nabiga lagu raaca lagu liibaanaya sal allahu alيh wasalam xadiidkaas dabaraani ayaa mcjab اlkabiir wuxuu ku warinaa raqamka xadiidka kun iyo lix boqol afartan iyo toddobo silsilatu xadiid saxiixa sheekh naasirudin albani kusoo guri oo xadiiska waliba saxiix uga dhiga haddaba tashriica sharci dejintii hadday caddaatay inay tahay xaqun lirabbi alcaalamiin marka ma bannaana ziyaado in lagu dara in wax laga nuqsaaniyaana ma bannaana qof kastoo muslima taas wuu garanaya imaamu shaaibi wuxuu yidhi asagoo aayaddaas macnaheedoo kaleeta sharxaya aayaddii oo ah alyawma akmaltu lakum sharxa markaasuu wuxuu yidhi ana almustaxsina lilbidac qofka wanaagsanaya bidca oole bidcadaan waa bidca xasanaa yalzamhu caadatan waxaa ku laasimaya caad ahaan an yakuuna harcu cindahu lam yakmul bacd inaan sharcigii weli dhammaystirmin si kale ma dhici karto qofkii shay gadaan laga keenay dhahaya waa diin laasim waxaa ku inuu yidhahdo sharcigaan hore u dhammaystirmin ilaa shaygan marka wax lagu soo dara waa in awel wax ka dhammaanaayeen shay diin ah waa inuu dhimanaa awel saasaa laasimaydu agtiisa caad ahaan sidaas ayaa laasimayda marka wuxuu yidhi falaa yakuunu liqowlihi tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum macnan yuctabaru bih wax macnaa oo la ictibaariyaaba marka u baaqi noqon maayaan qowlka ilaah aayadda dhan macno la yaqaanba u soo hari mayo haddii la yidhaahdo qof walbaaba gadaalu wax ka keeni kara waxa weeyaan tarkiga xujo ma ahan sidii shiiku masaladaas aad u taqriiriyey waa mas'alada ugu baahida badneed oo caawa in la sharxo u baahneed masaladaasay ahayd waxa weeyaan ilaa iyadaasa hadda lagu dhisaa waxa la leeyahay may maya waxaa nabigiiyaa ka tegey daliil maaha qofku wax alla wuxuu maanta sameeye haddayba bidca fiicantaba layska samayn kara kaliya yaa nabigu reebin intaasaa shardiya ya marka marka wuxuu yidhi wax macnaa oo ay yeelanayso aayaddaas oo macnaheeda u soo harayo la ictibaarayaa ma jirto haddii la yidhaha waxyaalaha gadaal inta laga soo daro diinka ayay haddana wanaag noqonayaan oy diinkii ka mid noqonayaan markaasuu wuxuu yidhi wa mustaxsinu danni qofka malaha wanaajiya oo minhum ka wida dadkaas oo bidca xasana dhaha yata'awaluhaa xataa yukhrija can daahiriha waa awila aayadda ilaa macnaheedii daahirkaa uu ka leexiyo ka saaraba ayada dhameed saasuu waa kan ugu roon waa kan ugu roon ictisaamka ayuu ku leeyahy juska koobaad boqol toban iyo kow kullu bidcatin dalaala bidcoo dhan waa baadi waana kelimadda ugu dambaydoon raba insha allah bidco la kala qaadi ma wax bidcaa oo la kala qaada ma jirtee bidca dhammaanteed waa baadi taas qof kastoo muslima waa inuu ogaadaa axaadiista saxiixa iyo aahaarta laga wariyo saxaabada iyo salafkana sidaasay kulligood tusayaan inay bidcoo dhan baatil tahay oon la kala qaadaynoo bidcada sharcigahaan ka hadlaynaa bidca luqawiya taas culummada iga horreydaa ka hadleen in culummada bidca sheegeenoo bidcada waa la kala qaada ay yidhaahdeen oo bidca maxmuudaha jirta ay ula jeedaan luqa ahaan laakiin aysan bidca sharciya ula jeedin aysan ula jeedin sida xaafid ibnu kaiir sida xaafid ibnu rajab sida a'imo badanoo aad u fara badan sidaas ay u wada yidhaahdeen waxaan soo qaadaynaa walaalayaal maanta war waxa weeyaan diinka ilahay wuxuu noogu soo dejiyey mar alla baahi kasta oo diinoo naqabatay inaan la aadno wama اkhtalaftum fiihi min shayin فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولا ليال هذه الشيء اللي اسكو قبطه وين كتابك اللي سنة النبي اللي عشاء صلى الله عليه وسلم يا ولا ليال ما أنت ما الله يسهيه خلاف ما كجر يا ولا ليال خلاف ما كجر دينك موليدك والدين إيا الدين معهم ما اسكو خلاف صنع نبي قواه الشيء اللي اسخلاف فيه محون معهم تاس ما دردانك النبي قال هالمانا ولا ليال فيري النبي هذا الكيس صلى الله عليه وسلم وحديث كالتقانين حديث عربات من صارية إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا qofkii noolaado idin ka mid ah iskhilaaf fara badan u arkaya facalaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa'i ar-raashidiin al-mahdiyyin markaas waxaad laasimtaan aniga dariiqadayda iyo dariiqadii khulafaa'u ar-raashidiin hanuunsanayeen oo la hanuuniyey taas ku dhagoo laazima haddaan annaga iyo ayagu isla ogolnahay mawlid inuusan ka mid ahayn camalkii nebi maxamed sala allahu calay wasalam iyo camalkii saxaabada aanna isku khilaafnay qofkii badbaado rabaa sow ma ahan inuu camalkii nebiga camalkii saxaabada laazimo walaalayaal qofkii badbaado raba taasaa laazimo nebiga markaasuu yidhi sala allahu calay wasalam inta ugama harinkaya sunnadayda laazima hadduu nabigu uga hari lahaa waxaa la dhihi lahaa haddee sunnada qofkii laasimana waa afdal kan kalena waa u bannaanta ugama harin inta wa iyaakum wa muxdathaati lumuuri waxaan idinkaga digayaa arrimaha gadaal diinta looga soo dira kuwaasaan idinkaga diga kuwaas kala qaad ma leeyihiin nebi maxamed sal allahu calay wasalam xugmiyo wuxuu yidhi fa ina kulla bidcatin dalaala bidca dhammaanteed waa dalaal ee kala qaad ma leh abu daawuud ayaa wariyaya iyo tirmidi iyo qaybkiisa abu daawuudka wuxuu ku warinaa raqamka afar kun iyo lix boqol iyo toddobo sidaasoo kale jaabir bn cabdillaahi radia allahu tacaala canhu qaal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيحمد الله خطبه اخري جري قال له مهدي جري ويثني عليه بما هو اهله اله كاماني جري وحو اهله يحيى لو امانه ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له وخطبوينكيس او خطبه الحاجه وحيالي كو اخري جري فيري خطبه الحاجه او هدا انتاس موضع يا انتاس مكان يا انتاس وقت كو الحلينيو markaas wuxuu dhihi jiray man wuxuu dhihi jiray man yahdi allah fala mudilla lah qofka allah hanuuniyo ahad baadiyay kara ma jiro waman yudlil fala hadiya lah qofka alla baadiyayana mid hanuuni kara ma jiro wa khayru alhadithi kitaabullah hadal waxa uu khayr badan kitaabka alle wa khayru alhadi hadi muhammad sallallahu alayhi wasallam dariiqana waxa uu khayr badan dariiqada nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo hadigiisi wa sharru al-umuri muhdathatuha arrimahana waxa ugu balaaya badan kuwa gadaal laga keenay wa kullu muhdathatin bid'ah wax kasta oo gadaal laga keenay la kala qaadi maayo waa wada bid'ah wa hadith sahih muslim ka oo mujalladka lixaad sharaxa imaam nawawi waxa weeyaan mujalladka lixaad safxada boqol konton iyo saddex xadiidkii caaisha radi allahu tacaala qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddu qofkii ku soo dara arrinka yagan oo aan kan ah waa diinkii wax aan ka mid ahayn waa marduud camalkaasu laga aqbali maa waa xadiis bukhaari muslima riwaayadii kale oo muslim man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddu qofkii cibaado sameeya oo amarkayagu uusan ahaanin dushiisa cibaadadaas oo halla sameeyo aanan dhihin waa marduud camalkaas qofka muuminka marka ha ogaado lafdigaas kulla bidca dalaala ee xadiidka cirbaad ibnu saariya iyo xadiidkii jaabir ku soo arooray waa cumuum ilaa lafdigan waxaa la ogyahay kulli min adawaati alcumuumu ka midi xagga usuulka cumuumkana oo nusuusta shiiqu horay uu u hadlo oo hadalkii sheekh axmed ay ka mid aheed nusuusta cumuum wixii u soo arooran wax khasiisan soo aroorin waa in cumuumka loo daayo oo haddii la khasisana waa in takhsiiska loo daayo ilaaq hadduu ku soo arooro waa in sidii loo iطlaaqa haddii la qaydana waa in la qaydaa marka marka lagu leeyahay xadiidkan waa cumuumna marka la leeyahay haddii la khasiso waxa khasisayaa shiikh warkiis maaha nin culummada ka midu ma khasisi karo hadalka nabiga sal allahu alيh wasalam waa in daliil waxyiho khasisaya la hela yaa walaalayaal ma ahan xadiidkan waxaa khasisa sheekh hebela wuxuu yidhi taas waxa weeyaan waa iska qofkii haddii kelimada uu dhahayo meelay ka socoto iyo miisaankeeda uusan midna fahmaynin waa balaayadan haysataba yaa walaalayaal ها كلمتان وعام مخصوص هي اوي دليل كي خصيصه شيخ هبل wuxuu yiri عام مخصوص la leeyahay marka saas ma aha walaalayaal yaa walaalayaal daliil sharci oo wixii sanada ka soo degay qof warkiis ma khasiiso karo yaa waxa khasiisi kara waa daliil kale wixii marka lafdiga sidaas oo umumka ugu soo arooray hal lafdi oo waxyiga kamid ah oo khasisaya oo dhahaya bidcada heblaal loola jeeda ama se taas kuma jirto wixii noocaasa haday jirto waa laga rabaa saaxiibada hadaysan jirin ilaahi weynaha looga cabsado nusuustaas ilaahi looga cabsado lafdigaas sidaas uu caamka u yahay ayaa loogu daynaya waxyaalaha weliba tusaya in cumuumkiisaas lagu dureerina waxaa ka mid ah koow nebiga sal allahu calayhi wasalama mawaadiic fara badan wakhtiyaal kala duwan xaalado kala duwan intaba uga hadlo hal mar oo uu nabigu khasisay oo uu wax ka bedelay ma jirto intaas lafdigaasuu ku celshay nabiga sal allahu calayh wasalam wax taksiisa iyo taqyiidna lama xidhiirin sidaasna waxaa u fahmay saxaabada saxaabada miisaallo yaryar oo hal shay ay ka soo reebeen oo saxaabadu ay yidhaahdeen kan bidca xasanaa weeye sharcan ma jirto mascuud radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhahda ittabicuu walaa tabtadicuu war raaca dariiqaas oo laydiin jideeyo nabiga sala allahu calayh wasalam mid cusub ha bilaabanino ha la imaanina faqad kufiidtum idinka waa laydin kaafiyey shaqadan oo sharci dejina shaqa idinka aad leedihiin maaha ya dariiqii la raaci lahayo alle lagu caabudi lahaa mas-uuliyad saaran idinka maaha ilah idinku dhaarsha u fiirsada cabdullaahi yuu la hadlaa marka waxa la joogaa waa ama saxaabi ama taabici wey waxa la jooga saxaabada fiiriya iyo taabici xataa sharci dejin shaqa loo diray maaha iska daa qof ka dambeeya yaa iskale sharci dejin waan soo ogaan allahu rabbulcaalamiin iskale idinka marka raaca wada cusub ha la imaanin intaas mi uga haray may wa kullu bidcatin dalaala wey ogaadana bidca dhammaanteed waa baadi aarkaas waxaa warinaya dabaraani fi mucjam اkabiir juska sagaalaad صafxada boqol konton iyo afar cabdulahi bn cumar radi alahu tacaala canhuma wuxuu yidhi kullu bidcatin dalaala bidcoo dhan waa baadi hadalkan fiiriya wain ra'aaha naasu xasana dadku haba u arkeen inay fiicanta maxaa ka cajiib badan yaa aarkaas in dahab inta lagu qoro la xifdiyo wey ilaa waxa dhan waan isku haynaaba intaa heede bidcanimo isku hahayn in mawlid bidca yahay iyo acmaal fara badan oo la mid aheed laakiin waxaan isku haynay war waa sidii nebigu yidhi aan dhahayna annagu sal allahu alay wasalam nimankaas saaxiibadeenna waxay lahaayeen bidcada gabal ayaa xasanaa bal gabalaa waajib ya laakiin cabdullahi ibn cumarana kale xugmiyo wuxuu yidhi kullu bidcatin xasana kullu bidcatin dalaala kullu bidcatin dalaala bidcoo dhan waa dalaal iyo lunsanaan wa in ra'aaha annaasu xasana dadku haba u arkeen mid wanaagsan ya maxaa ka dambeeya bayhaqi ayaa madkal ila sunan ku wariyey safxada boqol sagaashan iyo kow afcaasha saxaabaduna sidaasay waafaqsaneen oo waxaa nooga filan asarkii dheeraa oo sheekh axmed soo guuriyey firiye oo sunanu daarmiyu hadda ka aqriyey oo sidaasay waafaqsaneen maxaa yeelay hadda nimankii cabdullaahi mascuud uu inkirayey maxay sameeyeen hadday bidca wanaagsanaa lahayd wixii ugu ficnaa lahaa waa laa ilaha ila lahu in dhagax yar lagu tirsado ninna uu ka koobiyo soo rida sida hadda meelo badan ka dhacda soo rida ya intaas haddii bidca la wanaajin karo taasaa wanaagsanaa leh marka ficilkii saxaabadu wuxuu waafaqay qowlkoodii marka waafaqay qowlkoodii ayuu waafaqay marka qowlkoodii ayuu waafaqay marka taasaa noo caddaatay marka imaam axmed wuxuu yidhi usuulu sunnati cindana sunnada usuusheeda annaga haddaan nahay ahlu sunna waljamaaca agteenna waxa weeye atamasuku bimaa kaana calayhi asxaabu rasuulilahi sal allahu alay wasalam in lagu dhego wixii ay ku sugnaayeen saxaabata rasuulilah walaalayaal sidaas ma ku qancayna ya in lagu dhego waxay ku sugnaayeen asxaabu rasuulilah sidaasaa annaga usuusha agteeda ah kow waliqtidaa'u bihim ayaga in lagu daydo wa tarku lbidaci bidcooyinka in laga tago wa kullu bidcatina dalaala bidcooyinka waa in laga tago oon la kala qaadin bidca dhammaanteed waa dalaale risaalada laftirkeeda waa la dhaha usuul sunna wuxuu ku leeyahay safxada labaatan iyo shan ilaa soddon qowlkii waa soo hormarinay imaamu maalik oo cajiibka badnaa oo shay kasta oon markay aayaddaasu soo degayda alyawma akmaltu lakum aan diin ahayn inuusan maanta diin noqoyn inuusan maanta diin noqoyn imaamu shaadili isagoo sharxaya xadiidkan kullu bidcatan dalaala oo wuxuu yidhi xadiidkan inuu cumuum yahay isaga ummadda inuu ka dhaadhicyo raba oo wuxuu yidhi maxmuulun cinda alculamaa calaa cumuumihi culummada muslimiinta agtooda xadiidkaas waxaa lagu xambaaraa cumuumkiisa sidaas uu caamka u yahay ayaa loogu xambaaraa culummada agtooda walaa yustatnaa minhu shayun waxba lagama soo reebo culummada muslimiinta waba markaas wuxuu yidhi walaysa fiiha maa huwa xasanun aslan maba ku jiro bidcada dhexdeeda shay xasana aslanba kumaba jiraba maba ku jira bataaanba fataawa shaadibiy safxada boqol iyo siddeetan ayaad ka fiirin hadalkaas xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala oo suyuudiga ka sheegay la yidhi weliba inuu mawliidku bidca yahay laakiin bidca xoogaa la luqluuq kale u yahay oo daliil xadiis laga fahmaayo fatxulbaariga hadalkan uu ku leeyahay fiiriye wuxuu yidhi xadiikaas hadda kulli bidcatan dalaala laftirkeedu sharxa inta wuxuu ku keenay dacunii maa taraktukum waa xadiidka toddoba kun iyo laba boqol iyo siddeetan iyo siddeed raqamkaasuu ku keenay markaasuu xadiidka sharxiisa kulli bidcatan dalaala ku keenay markaasuu wuxuu yidhi xadiiskii markuu lafdigaas keenay uu yidhi haadihi qaacidatun sharciyatun waa qaacido sharci ah bimafhuumihaa wa bimanduuqihaa mafhuumkeeda iyo manduuqeeda labadaba qaaciday ku tahay wuxuu yidhi amaa bimanduuqiha xagga manduuqa ka an yuqaala waa in la yidhaahdo xukmu kadaa bidca shaygaas xukunkiisu waa bidc markii la yidhaha waxa la leeyahay wa kullu bidcatin dalaala falaa takuunu bidcadii ka mid noqon min asharc lianna sharca kullahu hudan ilaa sharciga dhammaantiis waa hanuun marba haddii la yidhahdo xukunkaas shaygaas xukunkiisu waa bidca waxaa ku xidhayduu yidhi in la yidhahdo wa kullu bidcatin dalaala sharcigana saasuusan uga mid noqon markaasuu yidhi fain sabata ana alxukma madkuura bidca hadduuba sugnaado xukunkaas la sheegay inuu bidco yahay saxat ilmuqadimataani laba muqadima markaan saxe oo maxay yihiin waa in la markaasaa wuxuu idhi wantajataa almaluuba shaygii la rabaa markaas ka dhalana waa in la yidhaahdo xukmu haada bidca shaygan xukunkiisu waa bidca wa kullu bidcatin dalaala bidca dhammaanteedna waa dalaal bis shaygii la rabay waa dhashayo shaygaas inuusan sharciga ilahay ka mid ahayna soo baxday marka oo baadili waa qaacid aad u cajiib badan qaacidadaasna fatxulbaariga juska saddex iyo tobnaad safxada laba boqol konton iyo afar xadiiska raqamkiisana waa sheegnay qaala alcalaamatu maxamed suldaan almacsuumi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi faduruqu اdiini wاlcibaadaati صaxiixa inamaa hiya maa bayanahu اladii khalaqa اlkhalqa duruqda diinka iyo cibaadaadka صaxiixa ah waa wixii uu caddeeyey allihii khalqigaan abuuray calaa lisaani rasuulihi muxamedin sal اlahu alيه wasalam oo ku caddeeyey rasuulkiisa muxameda sal اlahu alيه waslm carabkiisa faman zaada qofkii ku dara calaa haadaa diinkaas qofkii wax ku dara ow naqasa ama wax ka jara faqad khaalafa alxakiima alkhallaaq allihii xikmadda badnaa ee abuurista badnaa wuu khilaafay qofkaas allaahuu khilaafay qofkii diinkaas wax ku soo dara ama wax ka jara bitarkiibihi اladwiyata min cindi nafsihi wuxuu idhi agtiisuu daw ka samaysta daw jeefkiisaa isku darsada haddaad adiga inta wax isisaarto oo tiraa kanana sadaqa wey kanana waa nabi ammaan kaasna waa taariikh iyo siira kahadlid xaan halleeyey waa dawo jeeb kaaga hor isisaarsaartay fa rubamaa waxaa dhici kartu yidhi marka dawadaas aad isisaartay adugu fa rubamaa saara dawaa'uhu daa'an in dawadiisii ay cudur noqoto wa cibaadatu macsiya cibaadadiisiina ay macsi noqoto saasa imaanaysa qofkii yidhaahda cibaado aan ilaahi iyo rasuulkiisu jira inaan isisaarsaara waxaa imaanaa wuxuu dawada ka dhigaya inay cudur ku noqoto cibaadadiisuna ay macsi noqoto sidaas ayaa imaanaysa wa huwa laa yashcur weliba mana dareemayo oo qofka macaasida caadigaa gale bidcadu waxyaalaha uga xuntay ka mid tahay macaasida kale qofkaas bidcada samaynaya ma dareemayo in cibaadadiisu ay allacaasin tahay ma dareemayo markaasuu yidhi sababta sidaas ay u noqonaydaa waxay tahay li'anna diina qad ka mug diinkan waa dhammaystirmay adna wax aad diin ku sheegaydaad ku soo dartay weliba tamaama alkamaal kamaal dhammaystiran faman zaada shayan fiihi qofkii wax ku dara faqad danna diina naaqisan waa qof diinka alle inuu naaqis yahay u maleeyey wa huwa yukmiluhu asna uu ku dhammaystirayo biistixsaani caqlihi alfaasid caqligiisa faasidkaa wax la fiicnaaday uu ku dhammaystirayo waa qof noocaasa maxaa ka shar badan qofkaas hadalkaas wuxuu ku leeyahay miftaaxu ljanna laa ilaaha ila allah risaalo la yidhaahdo safxada an boqol iyo siddeetan haddii la yidhaha lafdigan kull sida aan horeba u sheegnay cumuumkeedii ma ahan oo qur-aanka waxaa laga helaa kullu oo cumuumkeedii aan ahayn aa laga helaa miaal waxaa ka mid aha la yidhi tudammiru kulla shayin biamri rabbiha ilaahi weynaa subxaana wa tacaala dabayshii reer caad halaagtay uu ka hadlaayay markaasuu ilahi yidhi subxaana wa tacaala dabayshaasu waxay burburiday shay kasta biamri rabbiha rabbigeed amarkiisay ku burburiday wariixu lam tudammir kulla shay dabayshana waxaa laogayahay shay kasta ma baabi'in ceyrkii ma baabi'in dhowlkii ma baabi'ina waxaa weeyaan nebi huudba ma baabi'in iyo mu'miniintii hakaasaa ku nugu inaysan cumuum tusin haddii warkaas la keeno marka jawaabtu waxay tahay kulludu cumuumay faa'idaynaya xataa aayaddan midda ku jirta cumuumkeeday ku faa'idayna halkaan aayadda dhexdeedayba cumuumka ku faa'iidayna sababtoo ah aayadda fiiriya tudammiru kulla shayin maxaa ka dambeeya biamri rabbihaa soo kama dambaydo hal shay oo ilaahay amray oo aan dabayshaasi burburin yaa sheegi karaa ma jirto ilaa aayadda allaba wuxuuna yidhi waxay burburayday shay kastoo alla amray ya hal shay ma ka keeni karta oo alla amraysan burburin oo reer caad ka midoo kufaartii ah ya ma jirto wey hal shay oo alla amray oo aysan burburin ma jirto a'immatu tafsiirna sidaasay yidhahdeen sida maxamed ibnu jariir addabari oo kaleeto wuxuu yidhi innamaa ana biqowlihi tudammiru kulla shayin biamri kulla shayin biamri rabbihaa mimaa ursilat bihalaakihi shay kasta oo dabayshaas loo soo diray inay halaagto shay kasta oo loo soo diray inay halaagto liannahaa lam tudammir huwa yacni huud iyo waman kaana waman aamana macahu macnaha ey waman kaana aamana bihi wey qofkii ahaa inuu rumeeyey nebi huud iyo dadkii rumeeyey ma baabi'in sababtoo aan loomaba soo dirinba marka shay kasta oo loo soo diray alla yidhiye shaygii loo soo diray sidaasay u camin oy u burburin imaam alqurdubi sidoo kale wuxuu yidhi kullu shayin marat calayhi min rijaali caadin wa amwaaliha shay kasta oo ay martay oo reer caad raggeedii iyo maalkeedii ka mida waa burburin ibnu jariir udabari hadalkaas wuxuu ku leeyahy mujalladka saddex iyo tobnaad safxada labaatan iyo lix imaam alqurdubi waa aayadda sharxeeda dabqooyinku ay kala duwan yihiin imaam alqurdubina waxa weeyaan juska lix iyo tobnaad safxada laba boqol iyo lix xaafid ibnu rajab oo kullu bidcatin dalaala sharaxa wuxuu yidhi kullu bidcatin dalaala qowluhu sal allahu calayh wasalam kullu bidcatin dalaala qowlkaas nabiga oo nabigu yidhi kullu bidcatin dalaala min jawaamici ilkelim waxay ka mid tahay kelimooyinka macaanida badan kulmiya oo ilaahay nabi maxamed siiyey sal allahu calayh wasalam taasay ka mid tahay kelimadaasu laa yakhruju canhu shayun hal shay ka bixi maa hal shay oo bidcaah ka bixi maa inuu dalaal yahay hal shay ka bixi maa markaasuu wuxuu yidhi wa huwa aslun cadiimun min usuuli diin waa asal weyn oo usuusha diinta ka mid ah wa huwa shabiihun biqowli man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddu wuxuu shabahaa qowlkii nabiga sal allahu alay wasalam oo nabigu yidhi man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddu kiyuu shabahaa fakullu man axdaa shay-an qof kasta oo gadaal wax ka keena wa nasabahu ila diin oo diinka u tiiriya walam yakun lahu aslun min addiini asagoon shaygaasu diinka asal ku lahayn yarjicu ilayhi uu u laabto fa huwa dalaalatun waa baadi waddiinu bari'un minhu diinkuna bariyuu ka yahay wa sawaa'un fii daalika waxaa isku mid ah arrintaas fii masaa'il اlictiqaadaat masalooyinka oo muctiqadaadka ah kow walacmaal iyo kuwa acmaashoo jawaarixda laga sameeyo aw ilaqwaal ama kuwa aqwaasha aldaahirati walbaaطina jaamic alculuum walxikam juska labaad safxada boqol labaatan iyo sideed qala alcalaama ibnu daqiiq ulciid markuu sharxaya xadiidka man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa radun wuxuu yidhi haada alxadiiu qaacidatun cadiima xadiidkan waa qaacido weyn min qawaacid iddiin diinka tirarkiisa ka mid ah wa huwa min jawaamic ilkelim wuxuu ka mid yahay kelimooyinka macaanida badan kulmida waa sidii uu xaafid ibnu rajab lahay oo kaleeto markaasuu wuxuu yidhi allatii uutiyaha mustafa sal allahu alay wasalam kelimooyinka jawaamicda oo nabi maxamed la siiyey sal allahu alay wasalam fa innahu lafdigaanu sariixun wuxuu ku cad yahay xadiidkaanu fii raddi kulli bidcatin wa kulli mukhtaracin shay kasta oo bidca in la radiyo iyo wax kastaoo gadaal laga keeno xadiidka nabigu waa ku cad yahay sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi wa qaala fii riwaayati في رواية أخرى وهي قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد صريح waliba lafdigaas wuxuu ku cad yahay fii tarki kulli muxdaatin shay kasta oo gadaal laga keena in laga tago sawaaun axdaahaa faaciluhaa qofka samaynaa inay bidcadaanu tahay miduu asagu keenay o ow subiqa amase waa looga hormaray ilayha bidcada waa isku mid oo laba maadda midna ku badbaadi maydid adugu inaad keentay iyo inaadan keenoo tiraada waa la samayn jir aniga maa keenay waa isku mid weliba riwaayadan dambaa sii daran wuxuu yidhi fainahu yuxtaju bihi bacdu lmucaanidiin kuwa madax adag oo mucaanidiinta gabalkood xadiiskana loo xujaysana oo waxaa la leeyahay wuxuu yidhi idaa facala albidcata fayaquulu maa axdadtu shaya hadduu bidca samay wuxuu leeyahay aniga yuxtaj isaga xujaysanana markaas wuxuu yidhi wuxuu yidhi fainahu qad yaxtaju bihi bacdu lmucaanidiin mucaanidiinta gabalkood inuu xujaystaa la arkaa u yidhahdo anigu ma samayn nabiga sooma dhihin man axda kufyaan bin ahaa ee aniga ma ma samayn aniga ma samayn aniga ma soo dirisiin culummadu way samayn jireen dadkoo samayn arka aniga waa samayna hadda waxaa laga hadlaa qofka isagoo soo dirisiiya markaasu wuxuu yidhi marka la arko fayuxtaju calayhi bihadii riwaaya riwaayadana loo xujaysanay waxaa la leeyahay qofku inuu asagu soo dirisiiyey iyo in hortiis la soo dirisiiyey waa isku mid sababtaa man camila wey qofkii raba ha ahaado camalkuna man camila camalan wey oo nakiraaho fii siyaaqi shardi ah oo cumuum iyaduna ah hadalkaas harxa oo arbaciinka uu ku leeyay ibnuaqiiqulciid ayuu ku yidhaahdaa marka kelimadaydiina insha allahu intaas ayaan ku soo gaabin waxaan ku darayaa baabkii oo shiikhu aad ugu xeeldhaalaado sunna tarkiya ah qowl oo ibnu rajabkiisa ayaan ku darayaa oo ah waxa weeyaan camal kasta oo waxa weeyaan aysan samayn salafu saalix inay xaaraan tahay in la sameeyo waajibna ay tahay in laga tago camal kasta oo aysan salafu saalix samayn wuxuu leeyahay ibnu rajab fiiriya wuxuu yidhahdaa qaala xaafid ibnu rajab raximahullah fa amaa ma tafaqa salafu calaa tarkihi shaygay isku waafaqeen salafu saalix inay ka tageen sida mawliidkao kale caawaan ka hadlayno isla ogolnahay in salaf isku waafaqeen in laga tago falaa yajuusu lcamalu bihi in la sameeya ma bannaana liannahu maa tarakuuhu ilaa calaa ciib sababtoo ah ugama aysan tegin ilaa iyagoo oqoon u leh annahu laa yucmalu bihi inaan la samayn waxay cilmi u lahaayeen shaygaas wax lagu cibaadaysta inuusan ahayn in laga tagana uu manaasib u yahay fadlu cilmi salaf cala alkhalaf safxada soddon iyo kow ayuu ku leeyahy xaafid ibnu kaiirna wuxuu leeyahay wa ama ahlu sunna waljamaaca fayaquluuna fii kulli qowlin fii kulli ficlin wa qowlin lam yahbut can asaxaaba huwa bidca ahlu sunna waljamaaca waxay yidhaahdaan ficil kasta iyo qowl kasta oon saxaabada ka sugnaan waa bidca lianna kayrna ma ahan wey macnaha sababtoo ah low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu qayr ahaa lahaa saxaabadaa nooga hormari laheed ilaa shay kayra kama aysan tegin aayadda suurat laxqaaf markuu sharxayo ayuu ku leeyahay juska toddobaad safxada toddobaatan iyo sideed marka kelimadaydi intaas ayaan ku soo gaabin walaalayaal ilaahii weynaa subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsanaa wixii wanaag ah oo uuna waafajiyey wixii qalada oo naga dhacana ilaahan uga toobadkeenaynaa waxaan mu'miniinta naftayda iyo naftiinna dhammaanna isku dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa insaab laga dhigto qofkii ilaahay ka cabsada ilaahay ma dayacayo oo qalbigiisa ilaahay ku daalacdo ikhlaas iyo inuu doonayo maqsadkiisu yahay inuu diinka ilaahay raalliga ka yahay uu helo qofka hadduu juhdi iyo alla kacabsi iyo baryo ducadii xadiiskii saxiix muslimka oo shiiku ugu dambeeyey xadiiskaas insha allah oo nabigu salaatuleylka ku bilaaban jiray in salaatuleylkaoo kale lagu bilowdo ilaahi weynaa lagu baryo asmaadiisa sifaaddiisa loogu tawasulo ilaahi weyna ahwaada iyo bidacda iyo sharta inuu naga badbaadiyo diinkiisa uu raalliga ka yahayna waafajiyo insha allahu mawduuca waxaan insha allah culummada dib uga wada codso doonaa maktigay noqotaba meelo badanoo magaalada kala duwan in laga dhigo oysan meeshaan kaliya noqon sababtoo ah waxa weeyaan ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku addoonsaday dadka culummada warafatlambiyaa maadaama ay yihiin diinka ilaahay wixii xadguduba oo lagu soo daro inay ka dafciyaan oo ay ummaddii uga digaan marka ilaahay weynaa ha nagu daro dadka diintiisa uu ku xifdinayo isaga awoodda leh wabilahi tawfiiq wallah subxana wa tacala alam wsala allahu calaa nabiyina maxamed